والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waxaynu ku jirnay waxyaalihii waajibinaya ama keenayay in dhibaatada dhacday magdhowgeeda la wadaago iyo dhowr masalo oo aynu nidhi waa la raacinayaa sheekhu waa raaciyey wuxuuhi istadamaa ida istadamaa markay isirdiyaan ama isuqeeyaan ama amada wejiga isku dhuftaan laba qof ama wax ha fuushtaan ama ha lugaynayaan mid ha fuushtaan ama mid ha lugaynayo bilaa qasdin qasadlaanayay isuqeeyeen laba indhalabay ahaayeen laba maqan oo markaa midba markaa meel ka fikirayay ahaynoo dabeetay jugulis yidhi ama mugdi ayay ku jireen fa calaa caaqilati kullin mid kasta oo labadooda ay suqeeyey kamida tolkii waxaa lagu leeyahay nisfu diyatin mukhafafatin diyo la fudaydiyey oo geelii shanta sifo loo qaybinaya kala barhkeed ayaa lagu leeyahay leannahu waxaynu idhi qof waliba wuxuu wax ku noqday dabeetana saasay labadii qof ku dhinteen markay si ay isku hurdiyeen bay labadii qofba sii ku dhinteen markaa mid kasta waxaa lagu yeelanayaa tolkii nisfu diyatin mukhafafa diyo la fudaydiyey kala barhkeed ayaa lagu yeelanayaa maxaa yeelay waxaynu nidhi oo niska u yeelanayaa mid waliba nisna haduruga noqonaya qof waliba wuxuu ku dhintay ficilu isagu leeyahay ficil cid kala leedahay ama ficil saaxiibkii leeyahay inta isaga qaabilsan ee uu ku leeyahay dee waa kala badho hadur baa laga dhigayaa waxa loo soo qaadayaa un intii ka kale niska ku aadanayuunbaa loo soo qaadayaa waana calal caaqila oo tolkii baa lagu leeyahayoo dee waa khata oo waa gef oo saa daraaddeed baa loo fudaydiyay caaqiladana loo saaray taasi waa masalo horaynu u soo marnay wa in qasadaan hadday qasdiyaan haddaba labadoodiiba isirdinta waa u qasdiyeen laba nin oo dagaalamaya ayay ahaayeen inay markaa isjiidaan waa u qasdiyeen inay madaxa isku dhufdaan waa u qastiyeen sidii bay dabeetana labadoodiiba ku dhinteen fa nisfuhaa diyada kala barkeed oo muqalladatan la fudaydiyey ee muqalladoo la cusleeyey oo geela saddexdii sifo laga dhigay ayaa calaa caaqilati kulli minhumaa mid kasta caaqiladiisa iyo tulkii lagu leeyahayoo ka kale warasadiisa ayaa qaadanaysaa waxaanan soo tilmaanay taqaasiyo istuuridiinaanay soconaynin waayo kan waxyeelada niska laga doonayo tolkii baa lagu leeyahay kan kale waxay niska laga doonaya tol baa lagu leeyahay mid walbana agoon baa qaadanaysoo ninkan dhintay agoontiisi baa qaadanayso markaa isu tuuridi ma soconayo say soomaalidadan idinkana intaasayni ka dhibatay annagana intaasaan naga dhintay isu tuura ma imanaysa taas waayo agoontii ayuun baa markaa meesha kuwa xuwaayeysaa aw axadumaa uqasada axadumaa midkood ayaa u qastiyey kii kale laakiin uma qastinin laakiin isaga lafdiisu dee ficil waa ku leeyahayoo dee isaga lale socodkii ama oradkii waa leeyahay laakiin midkood ayaa qastiyey inuu jiidho kan kalena ficilkii waa leeyahay falikullin mid la arko waxa u sugnaaday xukmuhu xukunkiisa ayaa u sugnaadayoo mid walba horta tolkii nisfudiya lagu yeelanayaa laakiin kan qastiyeynayagu nisfudiya muqallada la adkeeybaa tolkii lagu yeelaan kan kalena waxa lagu yeelanayaa nisfudiya mukhafafa ayaa tolkii lagu yeelanayaa raamid waliba xukunkiisa ayuu yeelanayaa wasaxiixu saxiixna waxa weeye anna calaa kullin mid la arko kafaaratayni laba kafaaro ayaa lagu leeyahay laba kafaaroo kafaaratlqatligii ah ayaa lagu yeelanayaa oo dee mid nafdiisa uu dilay midna dilidda uu saaxiibkii dilay ayaa loogu yeelanayaayoo mid waliba dee wuxuu ka qayb qaatay laba nafood dilkood kafaaraduna ma kala qaybsato ma kala jusawdo qofka nafdiisa dilayna kafaare ayaa lagu leeyahay mid walbana tarikadiisii iyo wixii uu ka tegey ayaa laga bixinaya ilaa labadoodu waa dhinteene wasaxiixu anna calaa kullin mid la arkoo labadoodan ka mida tarikadiisii wuxuu ka tegay waxaa laga bixinaya kafaaratayni laba kafaaro kafaaraduna waxay ahayd dee addoon xoraynteed bay ahayd haddii addoonnii markaa la waayana dee waa laba bilood markaa soomkeed ayay markaas ahayd idcaamka markaa iyada khilaaf baa ku jira oo wuu markaas inoo keeni doonaa inay tani markaa idcaam leedahay iyo inaanay lahayn isagaa sheekhu inoo keeni doonaa markaa labada kafaara lagu yeelanayaa wa in maataa hadday dhintaan haddaba maca markuubayhimaa wixii ay fushanaayeen la jirkii hadday dhintaan oo waxay fushanaayeenna dhintay fakadalika sidaas oo kale weeye xukunka di xagga diyahan iyo xagga magahaanba wa fii tarikati kullin mid kasta tarikadiisa waxaa laga bixinayaa nisfu qiimati daabati alaakhari ka kale daabadiisa qiimaheeda kala barkeed ayaa laga bixinayaa waxau sheekhu leeyahay haddii ay wax fuushanaayeen oo wixii ay fuushanaayeena la dhinto masalan laba faras bay fuushanayeen laba awr bay fuushanaayeen isuqaynta ay suqeeyeen baa labadoodii iyo labadii markuway fuushanaayeen ba la dhintay waa saas oo kaleo waa in maataa maca markuubayimaa fakadalika horta sidaas weeye oo waa maxay dee mid walba diyadii kala barkeeda ayaa tolkii lagu yeelanayaa mid walba ka kala diyiisa kala barkeed baa tolkii lagu yeelan oo xaggii diyada waa taa mid walbana laba kafaaraa lagu yeelan oo xagga diyadiiyo xagga kafaaradu waa sidaa inay muqalladiya mukhafo midkay noqonaysana waxay ku xidhan tahay qasiga mid kasta maxaa se la kordhinayaa wa fii tarikati kulli minhumaa mid kasta tarikadiisii wuxuu ka tegay waxaa laga bixinayaa nisfu qiimati daabati alaakhari ka kale daabadiisa qiimaheeda niskeed ilay daabadiisani waxay ku dhimatay ficilu isagu leeyahay iyo ficilka kale leeyahay intiisii hadur bay noqotay kan kale waxaa lagu yeelanayaa markaa nis baa lagu yeelanayaa hadday iyagu leeyihiinna taqaasi waa iman karaayo yacni laysu tuurid iyada waa iman karaa haddaba halkan waxay leeyihiin marka labada daabo sidaa looga soo qaadayo wa markaanay midkood ahayn daciifa oo bimasalan dee la ogyahay inaanay xarakadeedu raad lahayn oo masalan hadduu mid orgi fuushan yahay midna awr fuushan yahay oo ay isjiidaan orgigu ma yeelanayaa raad ma yeelanayaa iyo wax jeedid awrkaa dul marayaa markaa xukunkii xaggan awrka ayuunbuu marayaa iyo kan watee kani markaa isaga ma yeelanayo oo xarakadeeda wuxugula awrkaa yani orgigaa ku tacalluqayaa ma jiro xagga markuubeynka weeye halkan baabkan markaynu joogno insha allahu tacaala masaa'il badanna waynu tilmaami doonaaye waa halka ay culimadu ila beryaha hore waxaa jira in waxa la fulaya dee daabooyinka dameeraha iyo fardaha iyo baqrahaas iyo awrtaas iyo bay ahaayeen yaana wuu inoo keeni doonaa xooggeeda laakiin gawaadhidu may jirin axkaamta gawaadhida culimmada mucaasiriintii markay ka hadlayaan baabka ay ku soo arooriyaan ee ay u adeegsadaan waa baabkan istidaamka dee hadday markaa ay suqeeyaan baabuur laga yaabo inuu afar iyo labaatan tan ama soddon tan yahay iyo mid laga yaabo gebigiisuba inuu markaa aanu yani boqolkiiloo dhammayn oo masala gabaaridan ugu yaryarima tagaasoo kalaa iyo hadday suqeeyaan ka lix iyo labaatanka tani hadday suqeeyaan yani dee tan oo kale ayuunbay noqonaysaa orgigaa iyo awrkaas jiray oo kale ayuunbay noqonaysaa wa sabiyaani laba sabiil ow majnuunaani ama laba waalani ka kaamilayni waxay la mid yihiin markay isjiiraan laba sabiil ama laba waalan dabeetana way dhinteen ka kaamilayni unbay la mid yihiin laba qof oo dhammaystiran oo ku dhammaystiran qaangaadnimo iyo caqli ku dhammaystiran ayay la mid yihiin xataa takliibkii kala mid bay noqonayaan waa markale de camdigoodu waa camdi waana kaynu soo marnayoo dee asax ayuu ah markay mumayisan yihiin weliba laba wax kala garanaya ay yihiin welibana waa markay ayagu lafahaantooda u fuulaan ayagu ay waxan fuulaan ay doontaan weeye ilaa meeshii ma jirin qisaasi ma jirin dee weli iyo mid waalanna mas-uuliya jinaa'iya unbaana yeelanin oo cuquubaana yeelanin laakiin mas-uuliya madaniya way yeeshaanoo wixii ay geysaan dee sabina waa laga magdhabaa mid waalanna waa laga magdhabaa markaa kakaamilayni bay la mid noqonayaan hadduu weligoodu maslaxadooda iyo dantooda u saaro qaar dee dabdin karayo wadan karayo xakamayn karayana ay yihiinna ayana xukunku waa sidaa wa qiila waxa la yidhi in arkabahuma alwaliyu hadduu weligu fooshiiyo tacallaqa bihi addamaanu damaanku isaga ayuu ku tacalluqayaa oo isaga ayaa laga rabaayo nin waalan ama ilmo yar hadduu weligii isagu saaro daabadii ama gaadhigii hadduu saaro wixii ka yimaadaa isaga ayaa damaanad qaadaya buu qiilku leeyahay laakiin asaxu waxay leeyihin waxay ka dhigan niman haddii maslaxadooda loo saaray inay ayagu isgoodu fuuleen oo kale ayay ka dhigan tahay walow arkabahumaa hadduu fuushiiyo ajnabiyun ajnabi ayaa fuushiiyey daaminahumaa waa magdhabayaa wa daabatayihimaa labadooda daabana waa magdhabayaa wuxuu sheekhu uhi walow arkabahumaa hadduu fuushiiyo sabigii iyo kii waalaabu daabadii saaray ajnabiyun ajnabi baa saaray ajnabina hadda waxaa laga wadaa cid aan wilaayo ku lahayn oo wilaayada sharciga ah dee waxaynu soo tilmaanay aabbahayaa wuu gaar ahaa midna wasiga iyo mansuubulqaadiguna ayaguna wilaayada dee ayay lahaayeen intaa midaan ahayn ayaa fuushiiyey sidii bay dabeetana ayay wax ku noqdeen amaba ay waxyeello ku geyseen daaminahumaa labadoodii isagaa dabani wadaabatayhimaa labadooda daabana isagaa magdhabayo tacaddi iyo xadgudub ayuu ku sameeyey marka uu fuushiiyey ibnu mundirna masalada ijmaac ayuu ku soo naqliyey inay culimmadu isku waafaqsan yihiin ow xaamilaani ow istadama waxa istuqeeyey xaamilaani laba haweenay oo uur leh wa asqadataa labadii ilmoodii caloosha ay ku rideen waa soo rideen oo waa ka soo dhacay waana dhinteen fadiyatu hortu diyadii kamaa sabaqa sidii inoo soo hormartay weeye oo sida inoo soo hormartayna maxay ahayd mid walba tolkeed waxaa lagu leeyahay diyadeeda kala barhkeed baa lagu leeyahy kala badhna waa la hadur yeelayaa waayo mid waliba waxay ku dhigatay bificliha wa ficli gayriha oo bificliha wa ficli saaxiibatiha ficilkeeda iyo ficilka saaxiibadeed bay ku dhibatay inta ficilkeeda qaabilsan hadur baa laga dhigaya inta ta kala qaabilsanun baa loo soo qaadayaa taasi waa taa wacalaa kullin mid la arka tarikadeediiyo waxay ka tagtay waxaa lagu leeyihi arbacu kafaaraatin afar kafaara cala saxiixa haddaan qabanno wacalaa caaqilati kullin mid kasta caaqilaed waxaala nisfa quratay jininayhima labadoodii uurjiir mid walba quradeeda kala barhkeed ayaa mid walba tolkeed lagu yeelanayaa oo wuxuu uhi ow xaamilaani ow istadaama xaamilaani wa asqadata fadiyatu kamaa sabaqa horta taasi wa calaa kullin wayajibu calaa kullin mid kasta waxaa tarikadeeda ku waajibay oo laga bixin tarikati kullin arbacu kafaarati cala sax afar kafaaro oo waana qowlkii saxiixayo inay qofka nafdiisa dilay kafaaro lagu yeelanayo hanti laga bixinayo tarikadiisa inaanay qaybsamaynin kafaaro nafdeeda ayay ka bixin kafaarana jiniinkeeda iyo wurjiibkeeda ka bixin ayadaa dishee kafaarana waxay ka bixinaysaa ta kale ee ay dee ficilkeeda iyo ficilkeeda ku dhimatay mid afraadna jiniinka iyo wurjiibkay ta kala siday afartaa kafaaro ayaa mid walba tarikadeeda laga bixinaya waayo labadoodani waxay wanaagsadeen dilka afar nafood afar nafood oo mid walba iyo jiriinkeeda afarta ayay wadaagsadeen mid walba afar kafaara lagu yeelanayo saxiix baynu nii muqaabilu saxiixu leeyahay laba kafaarun baa lagu leeyahy qofkan markaa wuxuu leeyahay qaatil nafsina kafaara ku waajibi mayso waana qaybsamaysaa taasina waa mid wa calaa caaqilati kullin mid kasta tolkeed nisfu quratay jiniine hortu jiniinka iyo wurjiifka buu inoo keeni doonaa fasal buu inoogu keeni doonaayo hadduu isagoo baktiga soo dhaco sidkiisuba ha dhammaadeen waxa uu ina odhan doonaa qura ayaa laga bixinayaa qurana waa addoon ama addoon qiimaheedu aanu ka yarayn shan halaad hadda mar haddaanay addooni jirin waa shan halaad qiimaha urjiibkaasi ama jiriinkaasi ama dhixiskaasi markaa mid kasta tolkeed waxaa lagu yeelanayaa labada quro ee jiriinkana quraa ka waajibta oo shan halaada kana shan halaad baa ka waajiba soo maaha mid kasta waxaa lagu yeelanayaa quradeeda niskeediyo iyo qurada kale niskeeda macnaha labadii quraba waa la magdhabayaa weeye tanna nis iyo nis baa lagu yeelay nisteedaah iyo nista kale ah ta kalena waxaa lagu yeelay nisteedaah iyo nista kale ah oo maxaa loo damaanad qaadayaa dee quradu ajnabi bay ka tahay oo haweenayda ilmahanay sida dee cid kale weeyaan cid kale ayaa dhashay oo iyada nafdeeda wuu ka baxsan yahay markaa ciddii yacni ilmahaasi uu ahaa ayaa yeelanaysa marka isaga waxba laga hadur yeeli maayo niskeeda iyo niskii kala tagalana niskeeda iyo nis kala marka shantii halaadba waa la wada bixinayaa taa weeye macnaheedu leanno gabadha uurkale hadday xataa nafdeeda waxyeelayso jiriir soo tuurto tolkeed waa lagu yeelanaya urjiifka halkaa wuxuu yidhi dumarkii waxay geysteen tolkeed baa lagu leeyihi oo haddii la qabay xataa carruur leedahay ka waran haddii xataa la qabay carruur leedahay waxyeelada ay geysato tolkeed baa lagu leeyihi haddii uu dee ninku wax ka bixiyo iyo carruurteedu hadday wax ka bixiyeen waa halkeeda laakiin haweenaydu hadday camdi u geysatana iyadaa lagu leeyihi haddii ay dee gef tahay ama shibulcamdi tahayna waxaa lagu yeelanaya tolkeed waktigii nebiga ayay qisadan oo kala dhacday soomaalida masalada aad bay ugu adag tahay laba haweenayabaa is dilay mid baa dhibatay waxaa dabeetana ka soo baxay tan magteedii baa sugnaatay soo maaha tanna waxyeelada geysatayna soo mag laguma yeelan tii waxyeelada geysatay magteedii calaa caaqilatiha tolkeed buu nebigu ku xukumay tii dhibatay magteediina yuu dhaxalsiiyey ninkeediiyo ilmaheedii tolkeed lama siinin eg dhaxalkii tolkii tolkii yeelan maayo markay dhaxal taagan tahay waxay yeelanaya ninkeeda iyo carruurteeda hadday aabahedii hooyadeed jiraan way soo gelayaan oo aabihii hooyada dhaxalka lagama xijaabo laakiin tolweynihii kale waxba ku yeelan maayo magtay geysatana ayaa iyadaa lagu leeyahay sharcigu waa sidaa soomaalidu laakiin aad bay ula yaabtaa masaladaasoo dee gabadha waxay dhaha ninka qabawna ha iska bixiyo dee katan qaba ee waa igshooran baa lagu jiraayo katan qaba tu kaloo reero kala soo geystee buu waxeedii bixinayaa marka mid walba muxdaam meel baa la saaray isaga waxaa laga yahaa saddex iyo afar kaloo ay qaar kala soo geysteenoo reero kala udhaxay inuu bixiyo tan wixii ay geysateena dee reerkoodii baa markaa bixinayo igshoorankeedu halkaas ku jiraa marka waa masale cad hadduu dee bixinayo iyo hadday carruurteedu bixinayso ayada iyo hadday ka qayb qaadanayaan ba cidi u diidi mayso ajnabi waa ka qayb qaadan karaa laakiin markay runi run tagto tolkeed baa lagu leeyahy aw cabdaani aw istadaba cabdaani laba addoon baa isduqeeyey waa dhintay fahadurun labadadaasi hadur weeye wax ka soo qaad ma leh leanna waxay noo iman doontaa jinaayada iyo waxyeelada uu addoon geyso raqabadiisay ku tacalluqda iyo qoortiisa isagaa loo iibiya isagii la iibin lahaana dhibay marka waa laba wanoo isdilay oo kala weyo isla dhintay aw istadana cabdaani faadur weeye aw safiinataani waxay suqeeyeen laba doonyood fakadaabatayni bay la mid yihiin walmalaaxaani labada naaqudana ka raakibayni labadii fuushanaa daabada oo kale ayay la mid yihiin in kaanataa lahumaa hadday labadaa safiina iyagu leeyihiin fa in kaana fiihimaa hadduu ku sugan yahay maalu ajnabiyin xoole ajnabi leeyahay laazima kullan mid kasta waxaa ku waajibaya nisbu damaanihi damaankiisa niski ayaa ku waajibaya ee wain kaanataa liajnabiyin hadday u sugnaadaan laazima kullan mid kasta waxaa ku waajibaya nisbu qiimatimaa qiimahooda niskeed baa ku waajibaya masaladan doontu gawaaridiinay dee ku dhowdahay ay la mid tahay markaa wuxuu yihi sheekhu ow safiinataani wisadaba safiinataani laba doonyood ba isdukeeyey waa qarqoomeenoo waa degeen fakadaabatayni hortu labadii daabo ee isduqeeyey ee ayagiina dhintay kuwii saarnaana dhinteen bay hortu la xugun yihiin oo waynu soo marnay oo mid walba dee diyadiisa markaa weliba wuxuuhi walmalaaxaani waa jamcu mallaaxu mallaaxna waxaa la kan doonta waa naaquudaha amaba kabtanka labadaa mallaaxee doonyaha wadana ka raakibayne waxay la mid yihiin labadii fuushanaa daabooyinka ee ku dhintay ayay la mid yihiin labada doonyoodna labadii awrba ama labadii faras bay la mid yihiin labadii fuushanaay ee labada abalada awr wadayna waxay la mid yihiin labadan labadan doonta wadaana waxay la mid yihiin labadii awrta waday ama fuushanaa bay la mid yihiin oo mid walba dee diyadiisa niskeed ayaa kii kale lagu yeelanayaa mid walbana waxaa lagu yeelanayaa doonta uu isagu ka kala waday niskeed baa mid walba lagu yeelanaya ilaa in qayb isagaa isu qaba qaybna ka kalu kuleeya waase in kaanataa hadday labada doonyadii waxaa ku jiraaba lahumaa iyagu ay isla leeyihiin nin waliba doontan uu watay ee uu ka kale ku duqeeyey hadduu isagu leeyahay weeye waxaa ku jirana lahaa mid walba qiimaha niskeedna waa la haduryeeli qiimaha niskeedna ka kale ayaa looga qaadayaa taasi iyadu waa taa haddaba haddaba wuxuu uhi fa in kaana fiihimaa maalu ajnabiyin mid walba waxa ku sugan xoole ajnabile iyo xoole cid ka baxsan labadoodani mid waliba waxay u raran tahay nin kale iyo cid kale iyada taa xukunkeeda hore waynu soo ogaanee lazima kullan mid kasta waxaa ku waajiba nisfu damaanihi xoolaha damaankiisa barkii ayaa ku waajibi xoolihiisa kalabadha xoolihii doontiisa kuse kalabadh buu damaani iyo kalabadh ta kale xoolaheeda kan kalena saas i leeg ayuu damaanayaa wax laga hadur yeelayaana ma jiro oo dhammaantii xoolaha waa loo soo wada qaadayaayoo dee cid kale ayaa leh hadday markaa dee midka isagu ka wada qaata midkalaha kale ka wada qaatana yani ama aanu kawaadu mid wada leeyahay labada qaybood baan waxba kanisayna waa halkeeda wain kaanataa liajnabiyin haddaba labadan doonyood cid ajnabiya baa leh oo labadan wadaane maxay yihiin wuxuu leeyahay walmalaaxani fima amiinayni ow ajiirayni lilmaali waa laba qof oo lagu aaminay oo amiin bay ahaayeen ama ajiirayn bay ahaayeenoo laba nin oo mushqaayad la siiyo weeyaan oo la kiraysay maxaa u soo raacay lazima kullan dee mid kasta waxaa ku waajibaya oo hadduu dhintayna tarikadiisii laga doonayaa nisfu qiimatihimaa labadan doonyood qiimahoodii niskii baa mid walba laga rabaa markay labadoodii mid walba diyadiisii kala badh hadur noqday kala badha uu kan kala ku yeeshay xoolihii ajnabi hadduu leeya mid walba kala badh baa lagu yeelanayaa ba inu xooli wada dubaalo qaadi waxa yimid doonyaha labdoodii qiimahooda niskii ayaa mid walba lagu leeyay leanna maalulajnabi waxba kama hadur noqdaan kana kalabarhtiisa ayaa kalabarhta kalaabuu bixinaya kana kalabarhtiisa ayaa kalabarhta kalaabuu bixinaya hadda waa laba mushqaayad la siin jiray ama laba lagu aaminay oo loo dhiibay waa dooyaa laga hadlayaa hadda maanta dadkeennan iyo kuwa maxkamadaha jooga waxa ka dhaadhicira waar ninka darawalkaay ama bas ha ahaade ama gaari ha ahaadee mushqaayadda la siinayay wuxuu gaariha u geystay isagaa lagu leeyahy hadda kitaabkiina say ugu caddahay eeg iska dhaaf weliba inagu waxaynaan ka daba tegin isagoo gaarigiina kaa burburiyey ayaa weliba gaarigaagiina lagu leeyahay adigu samayso wuxuu geystayna haddana kala barh bixi kitaabkiina wuxuu inoo sheegayaa inaad gaarigaagii waxyeeladiisina ku yeelanayso wuxuu geysana isaga lagu leeyahay ayuu kitaabka inoo caddaynaya fain kaana fiiha maalu ajnabiyin lazima kula nisfu damaanihi wain kaanata liajnabiyina lazima kula nisfu qiimatihima haddaba waxaynu tilmaanay in halkan culimadu ay kaga hadlaan ama baabkana ay soo hoosgeliyaan ama ay ku soo saaraan ay ku takhriijiyaan axkaamta waxyaalaha ay gawaaridu geysato dhowr qodob baynu soo qaadanaynaa waa qodobka koobaade waxaa waxyeelada gaariga ka timaada hortu dhammaanteed madmuun ma wada ahaa oo wax aliyaaliyo wixii waxyeelo gaariga ka timaada hortu lama wada damaanad qaadayo halka soomaalidu iyadu ay madmuun waxeedu wada yihiin waynu tilmaami doonaa wax badan madmuun ahayn wixii madmuun ah ee qofkaasi ama tacaddi iyo xadgudub uu ku geystay ama tafriid iyo gabadfal uu ku sameeyey waxaa lagu yeelanayaa ninka saa'iqa gaarigaa waday oo keliya hadduu yahay qof qaangaaraho caqli leh laakiin waxay yidhahdaan hadduu qofku u dhiibo gaadhigiisa qof waalan ama ilmo yar hadduu dhiibo idhaahda kaxee wixii uu ku geysa iyo waxiilaysa gaadhaba ninkaa u dhiiba baa lagu leeyahy laakiin qofku mar hadduu qaangaar yahay oo caqlina leeyahay ama ha kirayso ama mushqaayad ha ka qaadanayo ama ha ammaanayso waxyeelada uu ku geysta isagaa lagu leeyahay culimadu waxay lehen al aslu ana saa'iqa siyaarati mas-uulun qofka siyaaradooda wuxuu mas-uul ka yahay can kulli maa yaxdudu bisiyaaratihi waxaa la yeelaya waxay siyaaradiisaa ku yimaada khilaala tasyirihi iyaha markan uu wado ee uu socodsiinayo wadalika liana sayaara aala fii yadihi sayaaradan intay doonta u hadlay kartee waa aalad gacantiisa ku jirta huwa yaqdiru calaa dabdiha wuxuu karaa inuu dardiyuu joojiyaa buu karaa fa kullu maa yanshahu wax kastoo cani siyaarati ka dhasha fa inahu mas-uulun canhu isagaa mas-uul ka noqonaya saa'iqaasi waxaana u dhexeeyaba leh culimmadu farqigaa daabada aynu ka hadlaynay iyo siyaarada u dhexeeyo waxay leeyihiin ana daaba mutaxarika binafsiha daabadu ayadaa soconaysa oo inay kaa booday kula cararto ay biglayso ayaa suurtagal ah bikhilaafi siyaara fa inaha laa tataxaraku ila bificli min asaaib gaadhigaasi waa dhagaxa iyo xadiidkii halkaa taagan adigoo dhaqaajiya mooye ma dhaqaaqayo fa jamiicu siyaara aala liraakibi kaa fuushan ee wadee saa'iqaasu aalla u yahay huwa yaqdiru calaa dabdiha wuxuu awoodaa inuu dabdiyo fa yajibu an yadmana saa'iqu siyaarati likulli daradin nasha canha waxaa waajiba inuu markaa damaanada qaado saa'iqa wadaa darar kasta oo ka dhasha min ajzaa'iha almutaqadima aw axadi jawaanibiha ama xagga hore waxyeelada ha ku geysato ama xagga dambe ha ku geysato ama dhinacyada ha ku geysato waxaa la yaaliya waxay gaarigaasi geyso isaga ayaa lagu yeelanayaa lianna kullu dalika taxta tasarufi saa'iqi walaysa shayun minha yataxaraku binafsihi maxaa yeelay waxaasoo dhammaantii xagga hore iyo xagga dambe iyo dhinacyaduba waxay ku dhaqaaqayaan waxa weeye tasarufkiisa shay ka mid ahoo gaar isaga dhaqaaqaya ma jiro walaa taayir baan dib isaga dhaqaaqaynin walaa reefas baan dib isaga gelaynin walaa dhinac halaala isaga weecan karin adigoo dhaqaajiyo sakaya mooyaane meel quroo la yidhi maaligii iyo ninkii gaadhiga lahaa ayaa wax lagu yeelanaya mar hadduu mushqaayada wax ka qaadanayo isaga loo shaqaynayey loo shaqeeyey baa lagu yeelanaya ma jira shaqaystahaasaa lagu yeelanayaa taasi waa mas'alo masalada labaad marka ay qallibanto waxaa la weydiiyey sheekhii mufdiga sacuudiga ee qadaaga na madaxda u ahaa muftigana sacuudiga xilligiisii u ahaa moxamed binu ibraahim alashaykh ayaa la weydiiyey wuxuu yidhi saddex masale ayuu kaga hadlo waxaa la yidhi bal xawaadidu siyaaraad iyo waxaa ka dhashaa bal xukunkeeda noo sheeg markaa wuxuu hi idanqalabati siyaara gaadhigu hadduu gadoomo wa kaana linqilaabu naatiijan can tafriidi saa'iqi ow tacadiihi oo uu ka yimaado dhicitaankaasi noqdo mid ka dhashay xadgudub ama gaboodfar uu sameeyey kan wadaa xadgudubda waa markuu isagu wax barayna sameeyo gaboodfalla waa markuu wuxuu iska inuu iska ilaaliyo hayd iska ilaalin waayo mithlu surca zaa'ida tacadigi waa maxay yani wuxuu ku kaxeeya orad faa'ida ow cadami dabdiha alaati siyaara ama siyaarada alaadkeedii ba iskaga jeeseeoo gacmahaba waa ka qaado deetana gaadhigii intuu meel kale isu dhuftay ayuu sidaa ku qallibna ow kaflati can tafaqudiha ama inuu tafaqudo oo u eego oo u iska hubiyo ayuu markaa iska moogaaday oo ay ka mid tahay hataa markuu dhaqaajinayo inuu wax ku hoos jiro eego inuu tayiradooda taayiradeeda eego ee hadduu isagoon damaqud ku samaynin uun dabeetana furaha uno dabeetana xuf oo dee show geligeedaba taayir baa show dhaqasmo ku jirin oo deedna saa uu ku gadoobo aw lam yakun isaagu yuxsinu lqiyaada ama waa iska fuula une nin yaqaanaba kaxaynta gaariga la kaxeeyo nin wanaajinaya maaha iyo waxaa liyaaliya wixii la mida ee mima yucaddu tafriidan aw tacadiyan wax tafriid ama tacadi lagu ictiyaa lagu tirinayo fa inahu yadmanu kula maa natiija canhu waxaa liyaaliya wixii qalibankaa ka dhasha marka uu tacadiga ama tafriidkaa la yimi qofku isagaa magdhabaya leannu mutasabib isagaa sababay wuxuuse sheekhu uhi wain lam yakun shayun min dalik waxaan soo sheegnay mid ka mida haddaanay jirin tacadi iyo tafriid hora lama imanin wa kaana saa'iqu xaadiqan wa mutafaqidan liaalaatiha wuxaa nin saa'iqahoo lagu yaqaano weligiiba gawaadhida weli jiray wuxaa nin mutafaqidahoo aalaadkeeda iyo meel walba iska eegay walam yakun musrica surcatan zaa'ida surca yani ziyaadaana ma eryin falaa damaana calayhi wax lagu leeyay ma jirta boqol hadduu kudha ka jaro isagoo iska soconaya hadday balaayo un ku timaado oo dabeetana uu gaarigii qallibmo ama siriteeyu qallibmo toban hadduu iyo boqol hadduu kurta ka jaro wax lagu leeyay ma jira leannada sabraatu dimma qofkan tacadi iyo tafriidunbaa markaa wax loo saaraye wax lagu leeyahay ma jiro haddii la isqabto oo waa tacadi baa samaysaya tafriid baa samaynaya maan samaynin dadka markaa wuxu sheeganaya markhaati baa laga doonaya haddii markhaati lawaana isagaa lagu dhaarinaya taasi waa masalo sheekhu taasuu kaada masalada labaad wuxuuhi idaa naama insaanu taxta sayaara nin baa iska gaadhay halkaa hawdu baxayo oo taagan ayuu iska hoos seexda madax iyo minjuhu duwan ninkiibaa iska yimi oo waxay hayde inuu iska eego bal hadday inuu si ku hoos jirto in alaab kala la dhigtay inuu qof ku jiro markuu gaariga fulayu dhaqaajinayo waxaa la doonayaa inuu hoosteeda eego inuu taayirada iska eego daaqadun intuu iska furay inbuu dabeetana fa shaqala siyaaratahu waa talafad kii meeshii jibay buu dul mariyey fa saayiqu daaminun kulama natija canhu wixii ka dhashay isagaa damaanad qaadaya qofka halkaa uu ku dayay ama rida ama waxyaala ku geysay isagaa damaanad liannahu lmubaashir walmufarid isagaa la baashiray dilgiisa isagaa gabadfar sameeyo tafaqud buu samayn waayey waxaana ku dabaqmaya buu leeyahay xukunka qofka sameeye wuxuu ficilkiisu uu leeyahay ee aadami maxsuuma markaa asiibay masalada saddexaaduu sheekhu ka hadlay waxa weeye wuxuu uhi idaa alqa raakibu nafsahu min asayaara hadduu qofkii nafdiisa gaarigii ka tuuro waa iskaga booday gaarigoo soconayuusagu iskaga booday wa hiya tasiiru biduuni cilmi saa'iqi kan saa'iqi isagoon ogeyn buu ka booday isagu afku dhulka dalo waa dhintay amaylku uliqe falaa damaana calaa axadin wax lagu leeyahay ma jiro maadaama raakibu baaliqan caaqilan hadduu yahay waxa kale oo ayadana ay culimmadu ka hadleen carruurtu marka ay gawaadhida dabada qabsato waxay u kala qaadeen laba haddii uu ogaado qofkan gaadhiga wataa in ciyaal dabada haystaan qof walana waa la xugune waxa waajib ku ah qofkaa gaadhiga wada inuu iska bambaariyo u joojiyo iska dejiyo ila waa waxaan caqli lahayn wala iska bambaarisaa haddaad ku erido siay sameeyaanoo dabada uqabatay ka dhacaan ama aad breega ugu qabatay markaa ilka haba liiqaan ama dhulka ka soo go-aan adaa lagugu yeelanayaa yani waa waa maati waxaa lagu leeyay mar haddaad ogaatay waa inaad iska bambaanisaa maad ogaanin hor ilaahay baad isaga socotaa dabaday qabsadeenoo waa ka daateen hadhow baa lagu yihi cid baa kaa dhacday waxala wax lagaaga leeyahay ma jirto wax lagaaga yeelanayaa ma jirto taasina waa masalo masalada kale ee culimmadu ka hadleen waxa weeye ayaraa hadduu gaadhigu taagan yahay oo qof ka daadegayaa ka dhaco ama qof korayaa ka dhaco gaadhiguna uu taagan yahay wax ficil iyo wax dhaqaaquu ninkaasi ku leeyahay wadayna aanay jirin isagana waa hadur wax lagu leeyahay ma jirin waa nin geed ka soo dhacay geed haddaad halkaa ka beerato oo qof koruu ka soo dhaco geedkaagii baan ka soo dhacay ee mag baan kaa doonayaa ma jirto gaadhiguna waa lamid markaasi waa qof geed ka soo dhacay taasina waa taa waxaa kaloo iyaguna ka hadlay masaa'il iyaguna la xidhiidha majmac alfiqi alislaami oo dawro absaday kun iyo sagaal boqol saddex iyo sagaashankiiyo brunai ayay ku qabteen markaasaa waxa iyaguna masaa'il dhowra ayay kaga hadleen waxay yidhahdeen bacda iطilaacihi cala albuxuusi alwaaridati ila almajmac bikhusuusi mawduuci xawadi sayaara sayr markii majmaca iyo culimadii ay dhegaysatay buxuustii iyo baadhitaanadii loo soo qadimay majmaca ee xawaadisu sayrka wixii yani falalka socdi socodsiinta xawaadidooda iyo dhacdooyinkooda ku saabsanaa marka ay dhegaysteen munaaqashaadkii laga sameeyey markay eegeen xawaadida sayrka ka timaado aada u culus markay eegeen khatarta ku timaado dadka iyo hantidoodaba markay eegeen in loo baahan yahay oo maslaxaddu keensanayso in andimo iyo nidaam loo dhigo gawaadhidan la raacayo u xaqiijisa cidda raacaysa iyo hantidooda amni iyo nabadgelyo sida ajhisadeeda iyo alaabteeda nabadgelyadeeda qawaacidda yacni marka milkiyadda ay la kala iibsadeen ee milkiyadda lala kala lala kala wareegayo qawaaciddeeda in la eego inay laga maarmaan tahay fuqaska kiyaadada ama liisinada bixintooda in yacni iyadana andimo iyo nidaam loo soo dejiyo in weliba ixtiyaad iyo dadaal la sameeyo bixinta ruksooyinka gabarida lagu kaxeeyo markay ogaado cudada in laga maarmaan tahay oo loo eego shuruudda cidda la siinaya da'diisa oo dee ninka qof gaboobay iyo qof yar aan la siinin awoodda uu qofkani leeyahay aragtidiisa mid indhaloo dema haddii la siiyo gidaarka horayso ka soo jaraya aqoonta uu leeyahay qawaacidda muruurka iyo sida laysu dhaafo surcada iyo eryidda xadka ay leedahay xamuulada iyo waxa la saarayo waxaasoo dhan markay eegeen culimmadu inay maslaxa keenayso in waxaasoo dhan nidaam loo sameeyo waxay qarireen ay soo saareen kow waxaale ina aliltisaam bitilka alandima nidaamyada trafigloogaah ee loo dhigay muruurka ee aan shareecada islaamka waa khilaafsayni in la raaca waajibun sharcan waa shay waajiba sharci ahaan in la raacaa wixii khilaafsan haddii laydhaha maaligiya waxaa loo qaybinayaa oo trafilogi u dhigay waxaa loo qaybinayaa maaliga iyo nin kale la raaci maayo ka shareecadii way khilaafsan tahay laakiin waxaa la yaaliya wixii khilaafsan inuu kani xaggan maro in ishaaradani ay joojiso in intaa lagu wado in xamuulku intaa yahay in taayirada naqaskooda intaa laga dhigo waxa weeye waa andima aan khilaafaynin shareecada islaam in la raaca waa arrin waajiba weeyaan bay yidhahdeen madaxda waxyaalihii lagu adeecayay bay ka mid tahay masaalixdii mursalada ahayd bay noqonaysaa qodobka labaad waxaan weliba waa in andima zaajira la sameeyo oo ganaax maali la socdo cidda khilaafta arrimahaasee nafdooda iyo dadkaba khatar u bandhigaysa ee dadka waxyaalaha wada iyagana waa in ganaax iyo cuquubo loo sameeyaa ayadana qoran qodobka saddexaad waxay yidhaahdeen xawaadifda iyo dhacdooyinka ka dhasha socodsiinta waxyaalaha murakabaadkee la fuulo waxaa lagu dabaqaya axkaamu ljinaayaat almuqarara fi shareeca alislaamiya axkaamtii jinaayaadka iyo waxyeelooyinka muqarrabka shareecada islaamiya ku ahayd ayaa lagu dabaqayaa wain kaana fi lghaalibi min qabiili lkhata inta badan iyadu gef bay noqotaa oo camdi way yar tahay qof gaadhi camdi wuxugu geysaa iyadu way yar tahay way dhacdaa mararka qaarkood dee qofku inuu jiirsiiyo ama gaadhi ogaan ugu dhufto way dhacdaa nin sheekh oo kafdami jiray aada u kafdan badnaa ayaa waxaa la yidhi sheekh nin baa su-aal weydiiyey markaasuu yihi sheekh waxaad ka warantaa hadduu nin gaadhi nin ku qallibo buuri marka sheekhiiba sheekuna nin kafdan badan buu hayo saala kafda ku badan markaasuu yihi ma nin baa nin ku qallibo buuri gaadhi haddaan cid gaadhi ku qallibaya qolada reer hebel baanu gebigoodaba intaanu gaadhi saarna ku qallibi layn buuri macnaa qof qof marka ku qallibayaa ma jiro oo yacnona rakaabka saaradii ku qalliba u camdiya inta badan mararka qaarkood se way dhacdaa markaa min qabiil khadaba ha ahaatee wasaayiqu mas-uulun camaa yuxditu bilgayri min adraarin wasaayiq bay haddii eg maalig ma jiro saayiqa wada gaarigaasi waxau mas-uul ka yahay wuxuu cid kale ku keenay min adraarin ama jid ha kaa keeno ama xoola ha kaa keeno idaa taxaqiqad canaasiruha min khadain wa darar marka ay dararna yimaado hada iyo gefna yimaado mas-uuliyadda lagama dhaafo waxa laga dhaafaa bay yidhahdeen mas-uuliyadda xaalaadkan ida kana alxaadiu natiijati liquwatin qaahira laa yastadiicu dafcaha wa tacadara calayhi lixtiraasu minha waxa ku timi oo shilkan keentay quwo ka awood badan oo aanu dafcin karin iskana ilaalin karaynin waana arrin kasta oo awoodda qofkan ka baxsan dee masalan waxbaa ku soo dumayba isagoo caadi isaga socda ayaa markaa dee wax ka sarreeyey ama dhis baa ku soo dumay wixii ku soo dumay ama darab baa ku dhacay sidaasay markaa waxyeelo u geysay wax mas-uulu markaa saayiqii ama wadihii mas-uuliyadii xil ka saareen markaa ma jirto waa mid qodobka labaad ida kaana bisababi ficli mutadariri almuairi tahiiran qawiya fi ixdaasi natiija hadduu qofkan dhibaatadu soo gaadhay isagu sabab ku leeyahay raad xooga kule dee hadduu isagoo iska sii socdo qofku isagu isku soo tuuro hadduu isku soo tuuro isagu oo dabeetana sida imika laydhaa dee tareenbay isu dhigeen meelaha dabadaha marka hadduu isagu gaarigii oonu arkayn bala labada tayre dambe isagu isu dhigo dee waad waday oo wuu socdo gaarigaagii baa jira iska bixi ma taalle qofkani isagaa waxyeelada isu geysay waxa kaloonu mas-uul ka noqonaynin idaa kaana alxaadidu bisababi khata'i lgayri ow tacdiihi marka uu xaadidkani ku yimi sabab gef cid kala samaysay ama xadgudub cid kala samaysay dee hadduu mid sooba qaado gebigiisaba oo adoo gaarigaagii iska wata uu kugu soo tuuro dee kaa soo tuuray unbaa lagu yeelanayaa ilaa xaadidkan iyo dhibtan cid kale ayaa keentay waad waddo gaarigaaguu soconayay oranayo falkan iyo waxyeelada cid kalaa keentay qodobka afraad ay ka hadleen waxa weeye ama shanaad ay ka hadleen waxa weeye maa tusabibuhu lbahaai min xawadid sayr fi turuqaat wixii ay sababaan xooluhu waa kan xooleriye iyo lo iyo lagu soo daynaya waddooyinkii wixii ay sababaan ee sababtooda ku dhaca yadmanu arbaabuha aladraar alatii tanjub can ficliha waxaa la yaaliya wixii darar xoolahaasi ay sababaan ee gawaarida iyo dadkooda soo gaadha ayaga ayaa damaanad qaadaya qodobka lixaade ay ka hadleen waxa weeye ida ishtaraka saayiq walmutadarib fi axdaadi darar hadday wadaagaan kan saayiqa wadiyo kan dhibtu gaadhay dhibtan keenideeda dee mid waliba wixii markaa soo gaadhay macnaha tabiicata wixii markaa xaggiisa ku dhintay tabiicadiisa ayuu yeelanayaa marka masaa'ilkii gawaadhidana waxaynu ka sheegaynay intaas ayaan ku sawrinaya macnaha uunna laba qodobuun waa in la ogaadaa waa qodobka koowaade waxyeelada gaadhi lagu geysto inay qofkaa gaadhigu waday lagu leeyahay qodobka labaadna waxa weeye wax kasta oo gaadhi ka yimaada madmuun maaha wax badan oon madmuun ahayn ayaa jira oon qofka lagu lahayna si ay loo kala ogaadaa waa laga maarmaan qofku waa de waa tanaynu ka hadlayno hadduu qofku markaa isagu dee gaadhigii oo soconayo ninkii aanu ka warhaynin qofka markaa isagu qabsade ee qaangaadh ee caqli leh markaa isagu saa wax ku noqda isaga ayaa isu qaba walow ashrafat waxay noqonaysaa taasi hadduu qofku gaadhigii oo istaaran ka tago dabeedna saa uu waxyeello ku geysto isagaa mas-uul ka noqonaya kii wadiba mas-uul ka noqonaya waayo tafriid buu sameeyey tafriid buu sameeyey taa waa ta aan hadda ugu dambeeya ka hadlayna wixii xayawaanadaasi ay ka geystaan ee sababaan baynu nidhi ay xayawaankaasi waddooyinka ka geystaan ciddii lahayd baa lagu leeyahay sababaan ciddii lahayd ciddii lahayd walow ashrafat hadday u dhowaato safiiratun doonii hadday u dhowaato calaa qaraqin inay qarqoonto jaaza waxaa banaan darxu mataaciha alaabteeda in la tuuro ayaa waay ayaa ayaa bannaan wa yajibu waana waajibayaa lirajaa'i najaati raakibi kafuushan badbaadid nabadgelgiisa rajaynteeda waa u waajibaa fain daraxa hadduu tuuro maala hayri hadduu tuuro bilaa idnin damirahu waa magdhabaya wa ilaa haddii kale falaa ma magdhabayo walow qaala hadduu idhaha alqituur mataacaka alaabtaada wa calaya damaanuhu anaa laygu leeyahay magdhowgiisa ow calaa anii daamirun waa magdhabaya daminahu waa magdhabaya walow iktasara hadduu ku gaabsa calaa alqituur falaa ma magdhabayo cala madhabi haddaan qabanno wa inamaa yadmanu waxa magdhabayo un multamisun wa inamaa yadmanu multamisun kii codsaday alaabta inuu tuuro wuxuu magdhabayaa multamisun waxa magdhabaya kii codsaday alaabtiisa inuu tuuro likhawfi qaraqin qaraq iyo habasho ka cabsashadeed oo walam yakhtasa aanu ku gaar noqonin nafcul ilqaayi tuuridda nafcigiisuna bilmulqii kan tuuray aanu ku gaar noqonin waa waxyaalihii lala sheegayay inu sheegayna wuxuu sheekhu yidhi walow ashrafad hadday u dhowaato safiinatun dooni calaa qaraqin ayay u dhowaatay inay degto waxaana saaran alaab waxaana saaran dad ayaa fuushan jaaza waxa u bannaan kii fuushanaa darxu mataaciha alaabta in badda lagaga tuuro si ay u fududaato arwaaxda iyo nafaha loo badbaadiyo ayuu leeyahay haddii markaa alaabta barhkeeduna ay ku fududaato lagu badbaadayo dee barhkeeda ayuunbaa la tuurayaa oo qaacidadii fiqiyada ahay waxay ahayd maa jaaza lidaruurati tuqadaru biqadariha wuxuu hadday daruura u banaanaato qadarkeedunbaa lagu qadaraa alaabtoo dhan badda lagu walaxuuri maayo haddiise in la faaruqiyo oon mid lagaga tegin mooyaane si kalena laydhaa ku badbaadi mayso waxoo dhanba waa laga wada tuuraya waayo bini aadmiga in la badbaadiya adduunyada ka mudan wa yajibu in la tuuro alaabtii waa waajib lirajaa'i najaati raakibi kan buushana muxtaramkaa badbaadidiisa iyo nabadgeysa haddii la rajaynayo in la tuuraa waajib bay noqonaysaa haddii rajo laga qabo inuu ku badbaadayo alaabtaasoo laga tuuro waajib bay noqonaysaa haddaba fain daraxa hadduu tuuro maala hayrihi cid kale xoolaa ilada bilaa idnin tuuray alaab aanu lahayn buu iska daldalay uun daminahu waa magdhabaya leannahu isagaa xoola cid kaleladii bikayri idnin ku tuuray wa ilaa haddii kale oo weydma yidhi waan alaabta ida inuu ka qaataadole warba inaga tuuraa inaga tuur buu yidhi ama xoolihiisii isagu lahaa ayuu tuuray falaa markaa dammaan ma jiro idni baa markaa meesha yaallay alaabtiisii ayuu tuuray walow qaala hadduu yidhaahdo shaksi mid kale oo doonta ku jira u dhi alqima taacaka waan alaabtaada tuur wacalaya damaanuhu ow calaa anii daaminun anaa kuu damaanad qaadaye nin waxooga yar meesha u saaranta horay uga dambaynin oo wanaacsan buu arkayoo markaasuu yidhi alqi mataacaka calaya damaan waan inaga tuur anaa kuu damaanad qaadi dooneen ow calaa anii daaminun anaa kuu damaanad qaadaye tuur buu yidhi sidii buu dabeetana ku tuuray daamirahu wuu magdhabayaa xaa isagu markaa codsadeen alaabta tuur walow yaanu markaa kan waxbaba aanay u saarnaanin walow nata yani nabadgelyaba yaanay imanine isaga ayaa u magdhabaya hadhowta ninkii leanna wuxuu codsaday in la itlaafiyo waxqarad saxiixa ayuu u codsaday in lagu itlaafiyo lagu baabiyo biciwadin marka waa ku laasimayaa bay yidhahdeen walow iktasara hadduu ku gaabsado calaa alqi tuur buu yihi waan alaabta inaga tuur buu yihi alaabta inaga daadi ninkii dabeetana waa tuuray falaa damaana cala lmadhabi haddaan qabana damaan laguma laho iltizaam dee ninkan isma saarinoo ma odhanin aniga ayaa kuu damaanad qaadaya haddaba wa inamaa yadmanu wuxuu damaanayaa multamisun kaa codsaday ee kii lahaa ka codsaday alaabta inaga tuur wuxuu damaanad qaadaya wainamaa yadmanu multamisun kii codsaday likhawfi qaraqin qaraq iyo hafasho ka cabsashadeed kii u codsaday ayuunbaa damaanad qaadaya ee haddii iyadoo aamin la yahay ama ay doondiisii tahay hadduu yidhahdo waranaabtaada inaga tuur hadduu yidhaahdo anaabu ku duaaqadeetana saa uu ku tuuro wax magdhawoo lagu yeelanaya ninkaa ma jirto ee markaa qaraq laga baqanayo ayaa kan multamiska yidhi tuur oo magdhaba laakiin meel caadiya iyadoo la joogo aamina ama aan wax cabsi aanay jirin hadduu yidhaahdo alaabtaada ay tuur magdhabi maayo markaa qofkaas waa daartaada dubi oo kale ama alaabtaada gub oo kale deelaysi gubayn weeye ninkii guri gub miyaad waalayd baa lagu leya waxba kuma lihid walam yakhtasa waana inaanu ku gaar noqonin nafcul ilqaayi tuuridda nafcigeed rabilmulqii kan tuuraya waa inaanu gaar ku ahayn waa maxay waa in doontana lala saaran yahay ama alaab cid kale leedahay ay meeshii ay saaran tahay ee hadday isaga iyo alaabtiisii un tahay oo nin halkaa jogana waana alaabta iska tuur waana alaabta iska tuur oo dabeetana uu sidii ku tuuro taana magdhow ma yeelanayo isagii alaabtiisi isagu baa la badbaadinayay markaana ee cid kale oo markaa meesha la badbaadinayo meesha ku jirtaay ma jirto wa inamaa yadmanu multamisun kii u codsaday umaa magdhabaya likhawfi qaradin oo walam yakhtasa nafcun ilqaayina aanu ku gaar noqonin bilmulqii kan tuuray nafcigu multamiska ayuu gaar ku yahay ama isaga iyo kan alaabtale ama labadoodaba midaan ahayn ama maaliga alaabtale iyo nin kaloo ajnabiya ama kan codsanaya ajnabi ama saddexdoodaba intaasoo suuraba way noqonaysaayo markaa wuu damaanad qaadaya walow caada wallahu aclam markaa inoo joogo